cisbitaalka titores caawa cabdi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa bilaabay qalliiman lacag la-aan ah kaasoo socon doona muddo sideed maalin ah iyo qiimo dhimis guud oo la xiriirta adeegyada isbitaalka uu bixiyo qaliimada lacag la-aanta oo isbitaalka sameeyey waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee qaliimada guud kuwa laysarka sida qaliimada burooyinka qaliimada qanjirka ragga qaliimada caloosha qaliimada qabsinka iyadoo ay ka faa'iideysteen qoysas danyar ah titoresa aamina aadan maxamed madaxa isbitaalka titoresa xaawo cabdi ayaa ka warbixisay qaliimada ay sameynayaan waxay ii tahay maalin weyn oo isbitaalka sanad guuradiisa ay tahay konton iyo kow sano waxaan u dabaaldegaynaa xaawa cabdi inay soo jirtay ee soo jireenna noqon doonto konton iyo kow sano hadda aan jirno waxaanan aan haddan qaban doonaa sidii ay noogu barteen shacabkeena soomaaliyeed qaliimada fariiga ahay maantana ee noo tahay maalintii aan furaynay insha allah ka faa-iideysi wacan waan u hambalyeynaa tiimkayga iyo dadkayga sanad guurada isbitaalka oo xilli xunna wax soo qabtay waagii loo baahnaa haddana u taagan inuu shacabkiisa u shaqeeyo ku tabaraacna wixii awoodeena ah waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada isbitaalka maama xaawa cabdi waa hooyo soomaaliyeed legasigeedana waan wadeynaa waana sii wadi doonaa waxaan leeyahay soo dhowaada tiimkayga iyo dadkaygana waxaan leeyahay hambaliyo annagoo jirno konton iyo kow sano sida aad noogu barateen dadweynaheena waxaan maanta daahfurnay sanad kambeynkii oo noogu bilaabanaya maanta ilaa oo noo soco doonana soddonka bisha kusoo dhowaada gacmo furan qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay qaliimada iyo adeegyada lacag la-aanta ah ayaa u mahad celiyey isbitaalka titoresa xaawo cabdi anoo bararan oo maxaan tiraahday xanuunsanaa imaaday xanuuno badanaa laiga daawey jiray oo kala nuucaha laiga sheegi jiray inta markaa imaaday kabacdi gabadha aniga iyada wada kulanay way ibaartay waxay iga qaada baaritaan guuda iga qaata waxay dhahday igfashika dhiigga raaca iyo waxyaaba infection oo dumarka laga daaweeyaa qabtaahay dhahday waxyaabahaasoo dhan marka waa ku bogsaday waana iga daaweyda dadkaana qaliimo oo fariyahay u wada samaysay makaankay ka wada tuliyihiin gabdhahaan aniga mooye inta kalene maasha allah walaa kheyr allah sii dictores aamino waa dhakhtarka ugu fiican muqdisho inta dhakhtar fadhiisato maasha allah ilaa cadowga ha ka qabto ilaa xafido ilaahay maxay ahaydiyey wixii dhibaa oo dhan allah ka qabto hadda maasha allah ilaa mahad iskale marka labaad itoreysada mahad celinayaa minkaa laga qalaminka qalin kow iyo toban qodobeeda tashay hadda alxamdulilah intii hore waa ka fiicanahay ilaahay mahaddaas u sugnaatay marka labaad itoreysada mahad celinayaa intaasay ii qabatay bise alxamdulilah halkaan dhakhaatiir fiican baa kala kulmay waama aamin u imid hadda bishii hore koy tobnaad waan u imid dawo badan baan qaatay oo ku fiicnaaday haddana arrinkaana igu samaysay makaankaa ku dilaacsan bay tiri waa lay talay alxamdulilah toddoba beri hadda qaadanaya dawadeyda habeeniyo maalinba waana fiicanahay waana uga mahadcelinayaa dhammaantiin sanad walba marka la gaaro sanad guurada isbitaalka ayuu sidan oo kale qiimo dhibis iyo sidoo kale lacag la-aanba ugu adeegaa bulshada ku xiran isbitaalka titores xawa cabdi